ina xisb allahi alaahoy waxaa xaqiiqo ah waa wax laisku alaadu waa tambiih waryaadoy war waxaas ogaadooy meesha laga yidhaahdo oo kale alaa hooyaay ma hooyaay macnaheedu ma aha hooya waxaan qaata maaha soo qof kastama war hooy war hooy war joog war ahlamiya macnaa shay cadiim oo lagu tambihinayo war hooy war waxaan waa wax muhiim owa yani waxaa muhiim ah oo dhab ah ina xisballahi xisbiga alle hum ayaga unbaa almuflixuuna kuwii liibaanay ah marka horena waa soo marnay alaa ina xisba shaydaani hum lkhaasiruuna wy ayadan marka saxaabadu waa ay dabaqeen radi allahu canhum ardaahum markii ay beder dhacday abu cubayda camr bnu jaraax ma garatay aabihiisaas jaraax ayaa dhowr goor usoo qasday inuu dilo wuu ka warwareegtay markuu arkay inuusan ka leexanaynin isaguna waxaa dhegtow dhiigga u daray laakiin hadda fiiri qofka xataa raximnimada bal fiiri isagoo xataa gaala abu cubaydi ma uusan aadin ma uusan gardaraysa waa dhinoocu uga barbara laakiin asigayaa la celi waa soo maa laakiin ada waxay noo keenay nimankan oo hadda khawaarijta ilmi yararkaa intay dhahaan aabbaha soo dibaaji waa ku jihaadaysa aabihiin hadda gaal maa isagoo gaalaha uu ka meermeersanayo soo maha waana hadda silaturaxim baa keenaysa gacan kalaha ku dhintay dhaaf laakiin asigii markuu ibdarisi loo maaro waayey ayuu marka uu iska dhiciyey marka nacam sidoo kale abubakar markaas wiilkiisa cabdiraxmaana gaalow ahaa marka wuxuu damcay inuu dhegta dhiiga u garo nabigaa ka celiyey calayhi salaatu wassalaam wahaakadaa cumar nin oo qaraabadiisa hudile cali radi allahu canhu iyo maaragtay xamza iyo cubayd bnu xaarith ibn cabdilmutalib ayaguna labadii nin saddexdii nin oo sheeb ibnu rabiic ma ahayn cutb ibnu rabiic iyo wiilkoodii reer banu cabdimunaafi isla ahayn banu umayay ahaayeen haddana dhegtay dhiigga u dareen soo maa marka ma aysan muujin maadaama ilaah ay khilaafeen waxa weye wax cawaadifa maanta uma muujin sidoo kale markii beder laga adkaaday oo sanaadiidoodii qaarna la dilay sanaadii macnaha madaxdii raggii oo maaratay yani qabqablayaalkii meesha ugu weyna ugu shaydhaansana toddobaatanna meeshaa la dhigay toddobaatanna waa la qabtay nabigu calayhi salatu salaam wuxuu la soo horeyy abuubakar iyo cumar radi allahu canhuma waxaan ku sameynaa nimanka abuubakar waxuu yihi nimankan qaraabo weeye waa akhi ibnul akh waaye hadhow inay islaamana dhici karta fidyo aan ku xoogeysan aan ka qaadnigan aan iska sii deyno beri oo islaami karaan cumarna wuxuu yihi laa ara maa raa abuubakar ima u jeedo dhah haa-ulaai sanaadiidu lkufri wa ru'asaahum waa dadkii madaxa u ahaa wey gaaladiina weli calankeeda waa taagiin marka wuxuu yidhi aan dilnow dhahay aniga hebel ii dhiib oo qariibkiisa cali caqiil u dhiib hebel hebel u dhiib raggii walaalahoo dilmaanta muscab ibnu cumeyra kamid walaalkiis cubayd ibnu cumeer oo sana kaga tuura soo maha marka xataa yaclam allahu annahu laysa fii quluubina hawaadatun lilmushrikiin ilaa ilaahay uu ka ogaado oon u muujino inaanaan gaalada wax naxariisa iyo wax turiimaa midna aanan u haynin aayaddii marka waxay taageertay waxyigii maaragtay cumar ra'yigiisi maa kaana nabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudfana fi lard turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu cazun xakiim marka taasaa la taag aayaddii taageer taasaa ahayd laakiin haddana sida abuubakar ra'yi uu soo jeediyey waa la fasaxay ma garat maslaxadiina hadda way muuqatay oo abubakar ra'yigiisa uu soo jeediyey oo dadkii in badan waa islaamin dadkaas maalintaas cabaasa ka mid ah iyo dad fara badan oo iyo caqiil bin abi aalib dad badan oo gadaal ka soo islaamay iyo nabiga calayhi salaam ninkii gabadhiisi qabay oo magaciisa muxuu ahaa gabadhiis zaynab ninkii qabay iyaguna maanta ma arkaysa ayaa kamid ahaa rabiic maa la dhihi jira mase ad magaciisa iga maqan almuhim taa marka waxay muujiyeen saxaabada radi allahu canhum siday diinta ilaahay ugu nusrayneen marka haddee haddii diinna la sheegto baktiga iyo qabyaalada iyo diinxumada iyo gaaladana hoosta looga jiro iyo muslimiinta loo soo kaalmayso in la baabi'iyo haddana saas lagu difaaco haddii wax diinta ilaahay khilaafsan waayo ilahay in laga cabsado waayo subxaana wa tacaala so diinta ilahay in been laga sheega ma diinta in run loo sheeg أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديدهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما, ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا ويحادون الله إلهي فير أرض ورسوله رسول كيسنا فير أرضه ulaa'ika kuwaasi fi ladalliina dadka dullaysanay ku jira walidaalika nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wassalaam bucidtu bayna yaday saacati ama qofkaasi gaal ha ahaado munaafiq ha ahaado magac muslim ha sheegto faasiq ha ahaadee marba hadduu ilaahay la muxaadoodo iyo rasuulkiisa ou dhinac ordo oo khilaafo waa kii dulli u dambeeyo wey marka nin walbaa intuu khilaafkiisu laegyahay iyo dulligiisu la egyahay ina aladiina kuwii yuxaaduuna allaha ilaahay feer ordaya oo khilaafay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ulaa'ika kuwaasi fil adalliina dadka dullaysan oo aakhiriyo adduunba dullooba ayay ku jiraan sababtu waxaa maxay kataba allaahu ilaahay waxuu qoray oo looxul maxafuudka uu ku qoray oo waajibiyey la aqlibanna waan qaalib noqonaynaa waan adkaanaynaa ana aniga iyo wa rasuulu rasuusheeda yacni bilxuja wa bisinaan marna ilaahay subxaana wa tacaala rusushiisa mar kastaba xujada waa ku gargaarsiin atbaacdooda marna xujada iyo seeftaa israacayo xujadiiyo cad iyo quwadii seefta aheyd ayaa israacay sidii nabigaba u xasishay calayhi salaatu salaam cahdigiisii iyo khulaafa rashidiinkii iyo muluugtii muslimiinta ilaa mar dhow dee khalaafada islaamkii mud waa isku xirnay ilaa dagaalkii koobaad ma garatay nineteen fourteen kun iyo maaragtay sagaal boqol iyo afariyo tobankii dadku khalaafo un xoogaa haranba ha ahaata ayaa la dugsanayay oo intaa muslimiintu waa isku xirneed oo dulligan ma uusan asiibin marna waxaa weeye xujada unbaa markasta xoog leh marmar baa seeftii iyo quwadii ay takhallufi kartaa taasina sababtooda waxay noqon kartaa muslimiinta ama dadka diinta markaas ah oo iyagu diinta aan u qumin ilaa diintan alla subxaana wa tacaala waxuu ugu talagalay dadka muslimiinta oo aaminsan inay diintan iyagu istaagaan oo garbahooda ku istaago ee calal hawaa ma ku rakib mayso diinta waa in la xoojiyo loo istaago ma garati ilaahay waxuu dhaha isagoo muminiinta la hadlay mas-uuliye saaray ilaa tafcaluu haddaanaan samaynin oona ilaahay rasuulkiisa aadan u gargaarin takun fitnatun fi lardi fitnaa dhacaysa iyo fasaadun kabiiru fasaad weynaa dhacay saasuu alle u dhaha subxaana wa tacaala kataba allaahu ilaahay wuxuu dhigay oo qoro waajib yeelay laaqlibanna waan adkaanaynaa ana anigii wa rasulu rusushaydu mar kastaba ilaahay rasushiisa adkaanayo in allaha allana qawiyun waa kii xoog badan casiizun haddana tiisu ay qaalibtaha oo socoto waa ka allale subxaana wa tacaala inaa lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhaad rususheenna waan u gargaaraynaa buu dhaha subxaana wa tacaala adduun iyo aakhira labadaba rususheenna iyo atbaacdooda u gargaarayna laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhir markii hore waa anagii soo sheegnay ilaahay uu la yaabo u dhahay ma la yaabteen dad maanta ma arkaysaa oo qoom ilaahay u carooday maanta weli ka dhigta iyagoo diin iyo islaamnimo sheeganaya kuwaa ma la yaabteen xaalkooda oo yahuudda kuwii weli ka dhigtay waayo iyo nasaarada iyo gaalada markaasu aayaddaana iyadoo la tacqiibinaya ilaahay wuxuu leeyahay maba dhici kartaba qof mu'mina oo ilaahay rasuulkiisa rumaysan inuu gaalo iyo wax ilaahay rasuulkiisa khilaafsan weli iyo saaxiib hoose oo ayaga oo maanta ma arkaysa diinta baabi-inteeda uu kula heshiiyo iyo dadkeeda maba dhici kartaa la yiri hadday dhacdeen qofkaas macnaha mu'min ma aha ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala laa tajidu ma heleysi qowman qowm yu'minuuna rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri alle iyo aakhiro rumaysan badanaa arkaanta iimaanka waxaa lagu soo kabaa marmar alle iyo aakhiro rumaynteeda intii kalena waa la socota sababtu waxaa weeye allana subxaana wa tacaala de iyo waxaa la rumeeyey asaaskoodooda ile waxaa la rumaynaahoo kale oo dhan rususha ilaahay asagaa soo diray oo xaqa u soo waxyooday kitaabka asagaa soo dejiyey maanta ma arkaysaa malaa'igta asaga abuuray ma garan waxaa la rumaynaya qadarka asaga waa qudradiisa iyo awooddiisa iyo tasarufkiisa kowniga soo maaha aakharana asagaa sameeyey subxaana wa tacaala marka kulli waa wax alla ku tacalluqo wey wix alla xiriir lale unbaa la rumaynaya marka asaaska iimaanka alla waayo subxaana wa tacaala iyo wix ilaahay la xiriiro oo nagu addoonsaday inaan rumayno rususha iyo kutubta iyo aakharo iyo qadarkuna hadde waa qudrada alloo sifadiisa subxaana wa tacaala awooddiisa iyo wixii uu qadaray oo maamulkiisa iyo ruubiyadiisa iyo tasarufkiisa ku tusina marka allana hadda waa asalkii iimaanka wey aakharana waa meeshii jazaha lagu helaayo wey marka saasaa labadooda marka loo soo qabtaa oo qofku meeshuu jazaha uu ka helayo wa ilaa arkaantii iimaanka oo kale oo dhan waa ku dhex jirtaa macnaheedu maahan kuwii kale inaysan muhiim ahayn ba marka qof alla rumaysan waxdaaniyadiisa iyo rububiyadiisa iyo asmaai sifaadkiisa iyo jiritaankiisa iyo cibaadadiisa rumaysan aakharana in berri laaga abaal marinayo oo haddii uu wanaag sameeyana wanaaggiisa laga abaalmariyo xubida laga abaalmariyo rumaysan ma helaysid kuwaasoo yuwaaduuna jacayl oo jacayl isdhaafsanaya mawaadaad ma garata yawaduuna lama dhihin yuwaaduuna oo jacayl iskala dhaafsanaya jacayl xagga gaalada ka yimid iyo mid xaggooda ka yimidoo mutabaadil ah ma garata man xaada allaha qof ilaahay khilaaf iyo wa rasuulahu rasuulkiisa khilaaf inay aragtid maba dhici karto haddii aada aragtidna soo maaha waxa weye dadkaas mu'miniin xaqiiqiyiina maahana waa sheegata wey waa sheegata wey walow kaanuu dadkaas haba ahaadeen dadka kuwa ugu dhow haba ahaadeen aqrab qariib ha ahaadeen oo waa maxay dadkia ugu dhow walow kaanuu aaba'ahum aabayaalkooda ha ahaadeen ow abanaa'ahum mase inamadooda ay dhaleen iyo gabdhahoodana waa la mid hooyaduna waa la mid ow ikhwaanuhum walaalahooda walaaluhuna waa la mid akhawaadka ow cashiiratum umatolkooda soo maaha ma dhici kartaa laakiin haddii aada heshid qof iimaanna sheeganayo haddana kuwaas jecel oo jacayl isdhaafsanayo oo weliba gaalada intay la heshiiyaan muslimiinta hagardaamo usoo qorsheynayo iyo in gaalada la baabi'iyo asalna qofkaas iimaan maaha waa sheegato sababtu waxa weeye waa shay dabiici oo la fahmi karo sababtoo qofku qofkuu jecel yahay oo la xariiro ciddii la xiriirtana waa jecel yahay ciddii nacbana waa nacaban yahay yacni maalan aabbaha qofkii nacab oo cadowtinimo shutag u ahaya ama balaayo la raadinayo qofkii walaalkaa nacab qofkii ilmahaaga nacab qofkii xaaskaaga nacab qofkii hooyadaada nacab oo baqi iyo gardarro ku nacab ma dhici karto inaad maxabo u hayso ma garata ama ayagii aada la samayso hagardaamo aada ku shirqoolayso allaahuma qof shaksiyadii iyo walaaltinimadii iyo raxibnimadii ay ka tagto qof haddii maanta ma arkaysaa aan diin iyo iimaan lahayn ama siday soomaalida calaa luqati soomaal qor iyo xero aan lahayn siday soomaalida u yiraahdaan soo maaha marka maadaama basharkii ou saasay kula xiriiray aadan ogoleyn qofka fidradiisu ay saliimka tahay iyo caqligiisu inuu qof kale oo cadow ah oo kula heshiiso u hagardaamay laha ilaa qof fidrada ay ka tagto maaragtay abeeso noqday maahane see ku dhici kartaa inaad tidhaahdo allah iyo rasuulkiisa iyo diintiisa aakhare waan rajeyna waan jeclaha qof cadow ilaahay rasuulkiisa iyo muslimiinta iyo diinta u ahna aada saaxiib la tahay weliba saaxiib aada kula tahay sidii diinta iyo ahalkeeda iyo bilaadeeda maaragtay loo baabi-in lahaa oo loo fasaadi lahaa marka taa iimaan iskama keenaya sidaa darteed almaxaba fi illaah waalbuqdu fi illaah waa awthaqu cira aliimaan wey nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu salaam halaatan man kuna fiihi faqad wajada xalaawat aliimaan an yakuuna allah warasuulu axaba ilayhima mima siwaa allah iyo rasuulkiisana wax kas ka jecelya soo maaha wa an yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah qofka inuu jecel yahay isagoo u jeclayn wax kale oon ilaah darti aan ahay wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar xadiis saxiixa ku yaala bukhaari inuu u naco kufriga sidii in naar lagu tuuro dab lagu tuuro shidan oo u nacayo sababtoo a kan adduunyada haddii lagu tuuro waa ka baaba-ayaa waa u dhimanay laakiin ka naarta lagama dhimanayo walciyaadu billah weliga aada ku waareysa ilaahayna wuxuu dhaha subxaana watacaala isagoo yahuudda ka hadlay ma garata walow kaanuu yuminuuna biاllaahi waannabiy wamaa unzila ilayhim ma اtakhaduuhum owliya haddee ilaahiy rasuulkiisa ma garata ay rumayn lahayn owliya kama dhigteen ee allahi rasuulkiisa rumaysanan soo maa inamaa waliyukum اllah warasuuluh wاladiina aamanuu ma garata ha والذيiن آmنوا الذiina يqيtuuna الزكاaة وهم rاakعوun وmaن yتwل الlh ورasuل والذiina آmنوا faإna xزب الlahi hm الغاaliبوun iyo aayadaasoo kaleo dhan ba وmaن yتwlhm minkm fainahm minhm qofka iyaga weli ka dhigta midoo kale marka arrintan arrin sahlan ma aha inuu qofku wax alla wixi baadila maadaama uu walaalkiisa iyo aabihiisa iyo adeerkiisa iyo qofku qabiilo oo wado inuu maaragtay shabadka xabadka u rito ma garat معقول مان أين أين محبة الله وأين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم marka taasi waa sheegatinimo diin ma aha laa tajidu qowman qowm ma helaysid kuwaasoo yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri allah rumaysan waxdaaniyadiisa iyo ru'yadiisa asmaai sifaadkiisa iyo jiritaankiisa iyo walyowmi alaakhiri maalinta ugu dambaysa oo la istawaabinayo lasmujaasaadka la sameynayo rumaysan kuwaasoo yuwaaduuna jecel oo jacayl isdhaafsi oo mutabaadala jecel man xaadan laha qofka ilaahay khilaafa warasuulahu rasuulkiisa khilaafa dadkaasi haba ahaadeen aqraba qariib walow kaanuu haba ahaadeen dadkaasi aabaa-ahum aabayaalkooda ow abnaahum mise inamadooda oo ikhwaanahum walaalahooda hooyooyinkii walaalihiina waa la mid iyo eedooyinkii adeeryaalka ow cashiiratahum iyo tolkooda ulaa-ika kuwaa ayagu aan mawadada aan helin aan u sameynin gaalada oo ka beri noqday maadaama qofkii ilaahay rasuulkiisa nacab ka beri noqday kataba wuxuu qoray fii quluubihim qalbigooda al iimaana iimaano ku qoray macnaa iimaanka qalbigooda ayuu iimaan ku qoray macnaa iimaankii ayuu ku hanuuniyey oo ku qurxiyey oo ilaahay subxaana watacaala u qadaro uu kaalmeeyo waa wa ayadahum wuxuuna ku ayday biruuxin minhu ruux iyo quwo xaggiisa oo hidaayo iyo xaq jacayl iyo khayr jacayl iyo inay wax alla wax kastaba ilaahay rasuulkiisa inay ka doortaan iyo diintiisa wa ayadahum biruuxin minhu ee hidaayatan minhu wa nuurin minhu nuur iyo hidaayo iyo towfiiq xagga alleh ayuu ku ayiday oo waxa yani qofka iimaanku waa cajiya waxayaala waxay arkaysaa qofka mu'minka uu sameynayo oo qof caadi uu samayn karin ilaa ilaah in ugu kaalmeeya maahan sidaan arki doono saxaabada waxyaalaha ka dhacay wayudkiluhum wuxuuna gelinayaa jannaatin beero tajri ay soconaysa min taxtiha hoostood alanhaar webiyaal beero oo maanta jannada hoos soconaysa khaalidiina fiiha iyagoo ku waaray radia allahu canhum ilaahi wuu ka raali noqdo oo doorashada alle ay doorteen oo wixii kasoo haray ay ka beri noqdeen oo alle ay u go-aan ayuu ka uga raali noqdo waraduu canhu iyaguna alla raalli bay ka noqdeeno tawfiiqda oo waafajiyey ilaahay khayrka iyo hawaabka aakhiro uu siiyey oo alla uusan ka amaal dhicin ay uga raalli noqdeen ulaa-ika kuwaasina xisbullah waa kooxda alloo xisbigiisa ahoo alla macnaha jecel oo u kaalmeeyo u gargaaro diintiisa hadda qof xisbiga allah maxaa u malaynay alaa ina xisba allahi alaa hoy waxaa xaqiiqo ah waa wax laiskuba alaadu waa tambiih waryaadoy war waxaas ogaadooy meesha laga yidhaahdo oo kale alaa hooyaay ma hooyaay macnaheedu ma aha hooya waxaan qaata maaha soo qofkasuma war hooy war hooy war joog war ahlamaya macnaa shay cadiim oo lagu tambihinayo war hooy war waxaan waa wax muhiim owa yacni waxaa muhiim ah oo dhab ah ina xisballahi xisbiga alle hum ayaga unbaa almuflixuuna kuwii liibaanay ah marka horena waa soo marnay alaa ina xisba shaydaani hum alkhaasiruuna wy aayaddan marka saxaabada waa ay dabaqeen radi allahu canhum ardaa markii ay beder dhacday abu cubayda camr bnu jaraax ma garata aabihiisaas jaraax ayaa dhowr goor usoo qasday inuu dilo wuu ka warwareegtay markuu arkay inuusan ka leexanaynin isaguna waxaa dhegtow dhiigga u dara laakiin hadda fiiri qofka xataa raximnimada bal fiiri isagoo xataa gaala abu cubaydi ma uusan aadin ma uusan gardaraysan waa dhinooca uga baarbada laakiin asigiyaa la celi waa soomaa laakiin ada waxay noo keenay nimankan oo da khawaarijta ilmi yararkaa intay dhahaan aabbaha soo dilwaaji waa ku jihaadaysa aabbihin hadda gaal maaha isagoo gaalahaw ka meermeersanayo soo maha waana da silaturaxim baa keenaysa gacan kalaha ku dhintay dhaaf laakiin asigii markuu ibdarisi loo maaro waayey ayuu marka u iska dhiciyey marka nacam sidoo kale abubakar markaas wiilkiisa cabdiraxmaana gaalow ahaa marka wuxuu damcay inuu dhegta dhiigga u garo nabigaa ka celiyey calayhi isalaatu wassalaam wahaakadaa cumar nin oo qaraabadiisa hudile cali radi allahu canhu iyo maaragtay xamza iyo cubayd ibn xaarith ibn cabdilmutalib ayaguna labadii nin saddexdii nin oo shayb ibnu rabiic ma ahayn cud ibnu rabiic iyo wiilkoodii reer banu cabdimunaafis la ahayn banu umayay ahaayeen haddana dhegtay dhiigga u dareen soo maa marka ma aysan muujin maadaama ilaahay ay khilaafeen waxa weye wax cawaadifa maanta uma muujin sidoo kale markii beder laga adkaaday oo sanaadiidoodii qaarna la dilay sanaadii macnaa madaxdii raggii oo maaragtay yani qabqablayaalkii meesha ugu weynaa u shaydhaansana toddobaatanna meeshaa la dhigay toddobaatanna waa la qabtay nabigu calayhi salatu salaam wuxuu la soo wariyey abuubakar iyo cumar radi allahu canhuma waxaan ku sameynaa nimanka abuubakar wuxuu yihi nimankan qaraabo weeye waa akhi ibnul akhwaay hadhow inay islaamana dhici karta fidyo aan ku xoogeysan aan ka qaadnigan iska sii dayna beri oo islaami karaan cumarna wuxuu yihi laa araa maa raa abubakar ima u jeedo dhah haa-ulaai sanaadiidu lkufri wa ru'asaahum waa dadkii madaxa u ahaa wey gaaladiina weli calankeeda waa taaganyin marka wuxuu yidhi aan dilnow dhahay aniga hebel ii dhiib oo qariibkiisa cali caqiil u dhiib hebel hebel u dhiib raggii walaalahoo dil maanta muscab ibnu cumeyra kamid a walaalkiisa cubayd ibnu cumeer oo sana kaga tuura soo maha marka xataa yaclam allahu annahu laysa fii quluubina hawaadatun lilmushrikiin ilaa ilaahay uu ku ogaado oon u muujino inaanaan gaalada wax naxariisa iyo wax turiimaa midna aanan u haynin aayaddii marka waxay taageertay waxyigii maaragtay cumar ra'yigiisi maa kaana nabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudfina fi lard turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu cizun xakiim marka taasaa la taag aayadii taageer taasaa ahayd laakiin haddana sida abubakar ra'yi uu soo jeediyey waa la fasaxay ma garat maslaxadiina hadda way muuqatay oo abubakar ra'yigiisa uu soo jeediyey oo dadkii in badan waa islaamin dadkaas maalintaas cabaasa ka mid ah iyo dad fara badan oo iyo caqiil ibn abi aalib dad badan oo gadaal ka soo islaamay iyo nabiga calayh salaam ninkii gabadhiisa qabay oo magaciisa muxuu ahaa gabadhiisa zaynab ninkii qabay iyaguna maanta ma arkaysa ayaa kamid ahaa rabiic maa la dhihi jira mase kan magaciisa waa iga maqan almuhim taa marka waxay muujiyeen saxaabada radi allahu canhum siday diinta ilaahay ugu nusrayneen marka dee haddii diinna la sheegto baktiga iyo qabyaalada iyo diinxumada iyo gaaladan hoosta looga jiro iyo muslimiinta loo soo kaalmayso in la baabi'iyo haddana saas lagu difaaco haddii wax diinta ilaahay khilaafsan waayo ilahay in laga cabsado waayo subxaana wa tacaala sa diinta ilahay in been laga sheega ma diinta in run loo sheeg